waa ku dhowahay salaamantiin way hagaag sideed u aragtaa dib u doorashada axmed maxamed islaan axmed madoobe sideed u arkaysaan haddaad tihiin xubnaha baarlamaanka dib u doorashada axmed madoobe
wala horta waxaan ku sheegaya meesha wax doorasho la yidhaho ka dhacay ma laha waxaa waaye jabhad meesha meesha qabsatay oo aan ogolayn nidaam ooan ogolayn sharci oo aan ogolayn wax wadahadal ah ayaa meeshaas qabsatay waxa meesha baarlamaan lagu sheegayana baarlamanka waa ka go-aan uu ka gaaray baarlamaanka federaalka soomaaliyeed marka jabhaddii marka hore jabhadamadii ay ku qabsadeen ay haddana muxuu ahaa weli ku taagan yihiin marka madax doorashoa oo aan aqoonsanahay oo meeshaas ka dhacay ma jirto baarlamaan wax dooranayana meesha ma joogo waa jabhaddii axmed madoobe wax baarlamaan ilaa meesha ka jirana ma jiraan
meesha maamul goboleed baa ka dhisan oo kismaayo fadhigiisu yahay xildhibaano ayay leeyihiin codayn baa dhacday axmed madoobe ayaana ku horeeyey marka waxa adiga kuu muuqdaa maxay yihiin
oo waxaa rabaa horta meesha aad leedahay maamul goboleed baa ka jiro waa inaad u raacda taariikhda heshiiskii aad bistaaba dib u malacso waxa uu dhigayo dib u malacso waxa meesha kasoo baxada dib u malacso markaas dhe waxbaa jiri wax ma jiro adiga markaas xukun waad la socotaa heshiiskii aad bistaaba wuxuu ah laba sano ku meelgaar ayaa ninkaas oo maamul ah aan ahayn madaxweyne aan ahayn dowlad goboleed maamul gobo maamul goboleed maamul ah ayaa loo ogolaaday waxaa la yidhi baarlamaana la dhisaya baarlamaanka la dhisana baarlamaanka qaranka ayaa ogolaanayo oo cod u qaadaya la yidhi intiiba mid ma dhicin wax alla wixii lagu soo heshiiy dhan buu burburiy marka sidaas darteeda wax haba yaraatee meeshaas ka dhacay ma laha sideedan waxaa la yidhahaa hal xaaraana midig xalaala ma dhisho asaga siduu ku yimi aad og tahay wixii heshiisyaha uu diiday go-aankii dawladdana wuu diiday sharcigiibuu diiday dastuurkiibuu ku tuntay war meeshaas jabhad baa joogta walaal jabhaddaas ayaa wax isuma magacowday ayagaana meesha haysto cidaan ayaga ahayn mase cidaan ayaga madiidin u ahayn oo meesha tegi karta oo ka hadli kartana ma laha dadkii deegaanka lahaa oo ka soo jeeday salaadiintoodii waxgaradkoodii aqoon-yahanadoodii muxuu ahaa ururadii bulshada kulli waxay qaxooti ku yihiin muqdisho baydhabo muxuu ahaa gado intaasay qaxooti ku yihiin ma tegi karaan ninkii tago oo aan raacin waxaa waye afkaasaa la goynaya mase waa la dilayaa marka sidaa darteeda meesha wax ka dhacay ma laha meesha waxay ubaahan tahay dibheshiin bay ubaahan tahay waxay ubaahan tahay wadahadalay ubaahan tahay waxay ubaahan tahay in awood qaybsiga si toosa loo qaybsaya ubaahan tahay meesha hal reera wax ku qaybsanayo iyo in yar oo ayaga u amadiidin oo ka baqaysa haba yaraatee wax meeshaas doorasho ka dhacay ma laha waxaan u aqoonsanayn ma jirta aniga shaksiyadayda
ma adiga shaksiyadaadoo keliya mase baarlamaanka aad ka tirsan tahay ee muqdisho baarlamaanka lama aqoonsano waayo baarlamaanka hore go-aan oga gaarin inuusan baarlamaankaas jirin baarlamaan hadda layidhi dib heshiisiin hala furo oo la yidhi muxuu ahaa baarlamaan hala soo dhiso marka waxaa waye anoo ka turjumaayo go-aankii baarlamaanka haba yaraatee meeshaas wax kasoo baxay aan aqoonsan lahay ma jirto laakiin axmed madoobe iyo kooxdiisu waxay ku doodayaan in dadka deegaanku xildhibaanada ay soo xusheen baarlamaanka federaalkana shaqo aanu ku lahayn xeerka adinku aada haysataan waxaa ku qoran in awooddii la baahiyey oo dadka deegaanadu iyagu ay dowlad goboleedyada dhisanayaan waa marka waa runtaa waayo xeerka sida uu yahay haddii loo raaco dadka ayaga waxooda dhisanayo laakiin ninkan xoog buu meesha ku qabsaday xoog buu isku maamulay waxaa lagu soo magacaabaa ku dha addisababa waxaa waayo roadmapka addisababa uu ku yimid meeshan roodmaadka adisababa wuxuu waxaa ku qornaan waad og tahay roodka adisababa asagoo ku jooga ayuu asaga soo xushay muxuu ahaa xildhibaanada asagaa keensaday waa gaandhidiyaashiisii waa askartiisii waa ilaaladiisii waa waxa meesha jooga ma aha waxay shacabka keensadeen maaha waad la socotaa geri waxa ka dhacayo jubada dhexena waaba la haystaa dadkeeda kulli waa qaxooti waayo kismaayo dadkii udhasheena kulligood waxay joogaan banaanaday ka joogaan marka sidaa darteeda sharciga oo u dhigan dawladda ma ku dhisno waxa isaga hadda u dhisay meeshota waa inay nabad tahay oo ninka xoriyalqoonkiisa uu ka hadli karo siduu raba u hadli karo wuxuu raba diidi karo wuxuu raban ogolaan karo meeshaas cid wax diidi kartana mala cid waxa ogolaan kartana malaha aan asaga ahayn sideed xal u aragtaa adigu
aniga waxaan xal u arkaa oo xalka ku jiraa in dawladda federaalka ah wasaaradda arrimaha gudaha oo u xilsaaran hawshaas in ay gogol fidiso saddexda gobol dadkooda isu keento afti laga qaado inay muxuu ahaa wax ayaga wada samaystaan isu yimaadaan siday wax siday u degan wax u qaybsadaan nidaamka sidaasuu ku jiraa saasaana muxuu aha wax lagu ogaanayaa ninkii rabar markaa wuu bayshii rabu raaci karaa wuxuu ku darsan karaa ma ma xoog xoog in wax lagu maquuniyo xoog waxaa waaye kismaayo shan iyo labaatankii sanaan soo tegnayba xoog baa lagu haystay haddana asaga xoog baa ku haystay ilaa waktiga u gaarsado maamulka hadda jooga marka sidee kula tahay in laga yeelo maamul aniga uma arko maamulkaas toddoba iyo labaatanka bishan agosta ayuu ku egyahay markaas waa in dib u heshiisiin gobolda heshiisiin la furaa laisugu yeeraa hisiinadii waxgaradkii dadkii lix saddexda gobol oo hadda laisku ye- laisku yidhaaho jubbaland kasoo jeedi waa inay isu yimaado ay ay tastaan waayo taadina ayay ka timaado waa maaha in tadalka looga gooyo waxaad ku celcelisay he- heshiiskii addisababa ayuu axmed madoobe ku xadgudbay dad badan baa ku dhegaysanaya oo aan heshiisyadaas iyo waxa lamidka ah aan dhegaysan ama aan la socon marka maxaa ku qornaa heshiiska addisababa ee dowladda federaalka iyo axmed madoobe ay gaareen wallahi sagaal qodob oo ahaa haddaad meel internet aad joogtaan waad geli kartaan waad arki kartaan qodobka sideedaad ee wuxuu leeyahay in eh, baarlamaan lasoo dhiso baarlamaanka lasoo dhisana waa in la geeyaa baarlamaanka federaalka uu ogolaada asaga uu ogolaadaa qodobkaas ayaan hadda kor ka xasuusanahay haddaad rabtaanna waxaa waye internetka waad geli kartaan waad kala soo bixi kartaan waana akhrisan kartaan adinka marka een, ma etoobiya wixii ay meel mariso oo keliya ayaa marjac idiin ah ilaan heshiiskaas waxaa loogayaa wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa aada uga shaqaynaya iyo saraakiil kale marka makaa unbaad aqoonsan tihiin ma aqoonsani aniga dastuurkan aqoonsana dastuurka mar hore ula- uu ka tegan ku dhahay dastuurkii uu qaranka uu lahaa wuu ka tegey qodobka afartan iyo sagaalaad afartan iyo sideedaad mar hore uu ka tegey Eh.
kiina lagu qasbay oo lagu jejiyo oo xukuumaddan hadda ah, jirto ay daraf ka ahayd asagiina uu ku tuntaa ku dhahay waxa dhan buu ku tuntay dastuurkiibuu ku tuntay eh, heshiiskii abdisabuu ku tuntay wax uu waxaaba ayaata u abiyeera mala qorigiisa ayuu aaminsan yahay ninkaas dastuurkiina waxaa ku qoran een, in heshiisyada addisababa lagu soo galo aan la buri karin ama aan la reed mari karin maya maya maxaan ku yidhi heshiiska markii la jirshay waxaa la- yacni eh, xadajab laga dhigaan ku dhahay midka ardisaaba laakiin eh, dastuurka wax uu qoraya wax cad waadaxa waaye sida hadda galmudug lagu doortay sida hadda baydhabo ka socoto hadda baydhabo waxaa waaye waktigii la doortay sharif xasan ilaa hadda odayaasha ay fadhiyaan waxay qiibsanayaan eh, baarlamaankii wax isugu tagay madax ayaga keligood waaye ayaga keligood odayaasha dhaqanka ayaa qaybsan waayo siyaasi kuma dhex jiro cid kale kuma dhex jirto ayagaa maalinba maalinba geed isu jiidayo xaggana waxaa waaye qori baa laga kortaagan yahay sidaas qodob waxaa waaye caqliya dastuurka dib ugu noqda waxa kismaayo ka jira dib u milicsada Eh, marka dastuur kasoo tagtaan heshiisyada formaalitiga dalkan waa la socotaan si yacni eh, aan habbooneyn ayaa loo maamulaya igadaa korka maamulayso ayadaa ayuun aaminsan yahay in ayun wax ka dhigi karaane waxna siin karaan waxna ma siin karaan waxna kama dhigi karaan waa uun jabhadnimo ku haysta kismaayana shan iyo labaatan sanaa la haystay shan iyo labaatankaa sana ahaa la haystay ay ka mid tahay intuu hadda asaga joogana iyagad waxaad ula jeedaa een, etoobiya iyo kenya oo labadaba een, axmed madoobe een, xiriir la leh ayaga waaye laftigooda waaye marka een, iyagu tillaabooyinka ay qaadayaan ee ay ku taageerayaan maamulkiisa sideed u arkaysaan wax khaldan waa de soomaaliya soomaaliya iskale soomaaliya ayadaa la rabaa inay tashato ayadaa la rabaa danaheeda inay ka tashato ayadeeda ka tashato ayadaa la rabaa inay wax isku raacdo ayadaa la rabaa maamulkeeda u jiro dawliga ah dowladan federaalka ah hadda timeelgada ka baxda waa dowlad rasmi ah inay talad ayada la wareegtaa loo ay loo baahan yahay ma jirto haba yaraatee ninka hadda nimanka hadda meesha odaaya dowladan ka soconaan leh waa reerkooda waayo hadday meesha hadday wax fiican ka socdaan yani ummadda meesha kasoo wada jeeda dhanaa tegi lahayd marka waxaa waaye nimankii marka horeba waxaan abaabulay oo dhulboobka u socday ayaa isu bahaysto meesha tegey adeeroo dhul la haysta dhul la qabsadane kismaayo hadda uma horeysa mar hore la qabsaday waana la haystaa waktigii ilaahay ad- oo oo- oo muxuu ahaa idmo ayaana la xoreyn doonaa oy gacantaas ka bixi doontaa hadii la yidhaha oo shacabkeeda u talasho waxaa tiri een, axmed madoobe wuxuu jebiyey heshiiskii een, etoobiya een, ay garwadeenka ka eeda addisababa lagu galay haddana waxaad leedahay etoobiya ayadaa wax la wada oo asiga madaxweyne een, ka dhigaysa oo doorashadii maanta ee ku lug lahayd marka meeshaa maxaa kaaga cad wallaahi adagaa la rabaa inaad isu fiirsado oo tiraado kala baxdo wixii ku jiraan wixii ku jira waa ujeeda laakiin adaa la rabaa inaad kala baxdo aniga haddaan xildhibaan ah wixii iga aadana waa ka gutay go-aan baa laga qaatay in waxa meeshaas ka ka jira aysan waxba ka jirin ay baadil yihiin go-aankaasaan qaadanay annaga go-aankayaga waa kaas waa hagaag een, laakiin haddii aad tiraahdo maamulka baydhabo ayaa sax ah maamulka kismaayana ee sax ma ahan dadka ku dhegaysanaya een, siday ku arki karaan waa ninkii rabaa ka gubto ninkii rabo muxuu ahaa si kalaa u fasiro aniga waxa waayo waxaan rabaa meel aan isku caburinaynin xorriyatul qowmka lagaga hadlaayo baydhabo waxaad rabtaad ka sheegi kartaa shale shariif xasan waa cayn kartaa idaacaddaad wax ku sheegi kartaa cid ku imaanaysa ma laha cid wax ku dhahaysa ma laha ninka waxaa waye xorriyadiisa inuu ka hadlo waay kismaayona cid ka hadli karta ma laha see wax uga jiraan haddaad sii faahfaahiso intaad xogta ku hayso waxaan u jaran caburo inay ka jirto ninkii aan raacin axmed madoobena mas-uul la dilaayo mas-uul soo musaafurimayo ma dad badan oo lagu dilay xogtoodaad haysaa waayadan kismaayo gudaheeda boqolaal boqolaal boqolaal liis dheer baa yaallo oo aan hayno oo inta muxuuha lagu dilayahay cid walba yani nin walbana reerka ku tirsanaa intuu yahay loo dilay kulli aan hayno waa haynaa axmed madoobe hadda maxaad u aqoonsan tahay ma dagaal oogaad u aqoonsan tahay ma een axmed madoobe ani waxaan u aqoonsanahay eh, guddoomiyihii jabhaddii la dhihi jiray eh, xisbul islaam ayuu weli ayuu wataa kooxdii muxuu ahaa amniyaadka u jooga ayagaa u shaqeeyo waa hogaamiye kooxe waxaa waaye hog- hogaami kaana dha hogaami diineed waayo waxaa waaye eh, kooxda ninkii la dhihi jiray waxaa waaye muxuu ahaa eh, raadka jabhadda raadkambooni oo ku abtirsata xisbul islaam waayo haye ani saasan waa saasan waa aaminsan aniga laakiin asigana wuxuu ku aaminsan yahay een xildhibaan qaswado ah oo maaragtay een fadhi ku dir uun haya wax howlo aan haynin hotel muqdisho ku yaala lagu waardiyeynayo een asiga halkaa uun ka soo caaye aniga hadda baydhabo anaada muqdisho ma joogi deegaanadii aan kasoo jeedaan joogaa dinsawraan joogaa qalsax dheeraan soo maray haddana waxaan u socdaa hadii laa yidhaha marka inaan taga aan rabaa muxuu ahaa meesha la yidhaaho eh, meesha ba- baar dheere waxaad tiri een kismaayo wax xorriyatul qowl ah een kama jiraan oo qofkii hadle ee aan axmed madoobe rabin ee waa la dilayaa marka aan dhab u hadalno een waddankan iyo guud ahaan caalamkaba ee xorriyatul qowl kama jiro maxaa yeelay een hadda nin inta muqdisho een masaajidka istaaga ama meelo fagaareha istaaga dhihi kara alqaacidaan taageersanahay dowladda islaamigaan taageersanahay al-shabaabaan taageersanahay ma jiro marka een ma moodaa waxaad si ku eedeynaysa kulligiin inaad wada tihiin haddaan kuu sheegay aniga alqaacido alqaacido waa argagixisada waa argagixisada ma taageerayo mana dhahayo ninkii yidhaahana dee kaas in lasi qabto waa u baahan yahay haye ninkii yidhaha waan ka tirsanahay kaas in la xiro la dilo xaq waayo haddii wa- Laakiin aniga waxaan haddii aad- sheegayaa- adigu haddaad haddaad tiri haddaad tiri eekaada warya ekaada haye oo xorriyatul qoonka ma aha taakaas argagixiso ma aha inaan idhaaho inaan inaan eh, sagaarintaa istaaga aan dhihi kari waayo ma aha xorriyatul qowl ma xorriyatul qowl waxaa waaye wax xaq ah oo jiro inaan ka hadlo waayo ma waxaa xaqa marka een ciidanka etoobiyan taageera in la yidhaahdo inta fagaare lasoo istaago marka ciidanka etoobiya taageeraan ma iga maqlin haddaadan adigu dhihin dad baa yidhaahdo waana la ogolyahay oo lama Anaan ku taabto dhahin, adiga adiga alqaacidaa alqaacidadaan u shaqaysa hadalkaan maqlayaa ee waxaad yeelaysaa waraysiga siduu yahay u soco aniga waxaa waaye Ah, alqaacido ma taageerayo mana taageerayo Ah, axmed madowr alqaacido waayo maxaa xorriyatul qowl u taqaanaa xorriyatuqool waxaan u aqaanaa waxa aniga aan diidanahay inaan sheego oo sax ah haddii aan wax qaldan sheegana laiga qanciyay war waxaas meesha kaama jiraan saan waayo saan waayo la qanciyo fagaaro laiskugu yimaado masmcuwa gool laiskugu yimaadaan waa aqaanaa laakiin haddaan hadlo haddii qabli soo soo leexiro oo lai dilo mase laijin dilo mase lasoo musaafiriyo taas xorriyatuqool ma ah haddii adiga had- markii lagu soo musaafiriyo haddaanay xorriyatul qowl ahayn laakiin niman kale nin taageersanna aad leedahay waxa uu sheegay dartii ha loo xiro ka waran Raallah adeer.